culimadu mufasiriintu soonka waxay ku xidhayaan maxay aayaddan kuluu washarabuu bima aslaftum fi layaami alkhaaliya cuna caba ayaamihii adduunyada camalkii aad samayseen ee ha hor u marsateen ku cuna oo ku caba bisiyaami falaklu hunaak kaana muqaabil xirmaana nafsi minhum dawaaciya hunaa haa huna waa labadaasi weeyaan markaasi waa soonka ayaa la leeyahay oo cunidda jannada waxay muqaabil u tahay cuniddan adduunyada qofka nafta uu ka xarimayo isagoo xor ah oon cidina u diidin oo cid gacanta ka haysa aanay jirin uu kari karayo tumankiisa uu ku jiro ayuu joojiyey dabeedna kaa jannadaad cunaysaa labada cuniddu isku mid maaha maxaynu adduunyada wax u cunnaa waa inaan gaajoonno waa inaan harraadno laakiin jannada markaa maxaa wax loo cunaa waa taladud iyo macaansi gaajo iyo haraad jannada ma jiro laakiin qofkan wax cunaya wuu ku raaxaysanaya bes labada cunidood way kala duwan yihin soonka waxaa laga helayaa ajar ballaadhan iyo abaalmarin aada u weyn maa low tasawarathu nafsun saa'imatun la daarat faraxan nafta soomani hadday si dhaba u sawiran lahayd ajarka soonka uu leeyay way duuli lahayd faraaxtid darteed way farxi lahayd waxay nadaamood lahayd ama ay didiiloon lahayd an takuuna sana kulluhaa ramadaan alla sanadkumuu ramadaan noo noqdo inagu hohyo haho baynu leenahay soddonka cisho badan ah kow labo saddex afar shan bay maraysaa maadaa shacbaan tiriyey shacbaan maa tirisay maxaa u tirinaysaa way nagu culusay waa marti culus bay qofka hadduu ogyahay soonka la ajarka laga helayo naftiisu waxay tamanii lahayd sanadkao dhami uu ramadaan noqdo xikamkan iyo xikam kaloo fara badan baa ilaahay soonka u waajibiyey dhammaan ummadihii naga horreeyena waa lagu waajibiyey maaha amoodin ummaddan nebi maxamed oo keliya inuu ku gaar yahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun yacni soonka waa soon waajib iyo soon waajiba laakiin sifada soonka loo soomayaa ummadihii hore iyo innaga isku mid maaha waa kala duwanaanayaan laakiin xikmaddu waxay tahay waxaa laga faa'iidayaa taqwa التقوى معناها اتخاذ وقاية من النار بامتثال الأوامر واجتناب النواهي gaashaan ka samaysa cadaabka adigoo amarka ilaahay qaatay oo wix ilaahay kaa xarimayna markaasi iskaga tegay laakin laa taxsul hadihi اlfawaa'id ila liman saama siyaaman kaamilan laakiin faa'iidada ayaa helaya wallahi inaanu helaynin qofka soonkiisu uu noqdo mooyaane soon kaamila oo muxuu soon kaamila ku noqonayaa waa inuu ka soomay can kuli maa xarama allah xalaale wixii ilaahay xaaraantinimeeyey buu ka soomay wuxuu ka soomay cuniddii oo ramadaanka xaaraana wuxuu ka soomay cabbitaankii oo maalinta ramadaanka xaaraana wuxuu ka soomay jimaacii oo isaguna la mida wuxuu ka soomay can simaaci lmuxaram dhegaysiga xaaraanta ah heesaha xaaraanta ah xanta xaaraanta ah iyo wax kastoo la maqlo xaaraana ayuu ka soomay iyo muyisiga wuxuu ka soomay annadru lmuxaram wax kastoo la eego oo cawro ah ama ceeb ah ama aan loo baahnayn in la eego oo xaaraan ah wuxuu ka soomay can ilkalaami almuxaram hadal lagu hadlo midkiisa xaaraanta ah buu ka soomay wuxuu ka soomay kasbi iyo akli iyo cunid xaaraan ah oo aanu qofku dariiq xalaalo ku shaqaysan inuu ku afuro isagoo maanta o dhan sooman kasbi xaaraana waa mid loo diiday idan iyadana wuu ka soomay waxafida waqtah wastafaada min ayaami shahri fii daacati rabbi qofkaasi waqtigiisuu ilaaliyuu ku xisaabtamay ayaamihii bisha ayuu ka faa'iidaystay daacada rabbi iyo cibaadada ayuu ka faa'iidaystay fa haadaa huwa aladii yastafiidu min asiyaam keenna ka faa'iidaysanaya bishan soonka waa kaa waa ka sifadaa leh walaalayaal ilaahay subxaana wa tacala hayna waafajiyo walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimadda ahe anigaa naftayda la hadlaya istayqid min annowm hurdada ka kac wantabih min alkafla qafladda kugu daboolan ka soo baraarug maxaa yeelay qafladdu ilaahay aada qaafil ka noqoto wixii uu ku abuuray aada qaafil ka noqoto waa musiibatun cadiima balaayo aan balaayo ka weyni weeyaan aakhiro waa inaad ka dhigto nasba caynayk wa qiblata qalbig labadaada indhoo halka u dhaxaysa aakhiro waa inaad keento qalbigaagu qiblada u jeedaa waa inay aakhiro noqoto wahtama bilmaqaami biha waa in hamigaaga oo dhami noqdo inaad aakhiro meel ka degto wanaagsan waxaad ka tagtaa khafalaadka waxaanaad ogaataa allahu khabiiru bima tacmal xalaalo waxaad samaynayso ilaahay wuu ogi laa tukfi calayhi acmaaluk camalada aynu samaynayno dhammaanteed wax ka qarsoomayaa ma jirto mana dayacayo hadaa yuujibu laka aljidda walijtihaad arrintaa waxay ku waajibinaysaa inaad guntiga dhiisha iskaga dhigto oo aad dadaasho aayaddan u fiirso suurat alxashri bay ka mid tahay toddobiyo toban iyo sagaaliyo toban aayadaha ah yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llah muminiinta waxaa la amray taqwo haddii la yidhaahdo muuminiinay waa inay dhegaha raariciyaan ma khayr baa la amrayaa ama shar baa looga digayaa ama khabar saadiqa ayaa looga waramayaa mar hadday sifadan iimaanka leeyihiin axkaamtan dhegaysta ayaa lagu leeyahy ittaqu llaha ilaahay ka baqa baa layidhi waxaad diyaarisaan maanicii xaajiska ahaa ee naarta idinka ilaalin lahaa dariiqiisuna waa amarka ilaahay wixii ilaahay ku amreed u hogaansanto wixii ilaahay kuu diidan aad ka tagto waltandur nafsun maa qadamat liqadin fikir naf walo inaga midi berri maxaad u diyaarsatay berri maxaad u diyaarsatay berri mataa kulla aatin qariib xalaalo waxa soo socdoo dhan wuu dhowye qiyaamuhu waa berri waktiga mustaqbalka soo socdoo dhan berri baa la ydhaahdaa ama ha soo kala horeeya ama siduu doon ha noqdee kulligii berri baa la ydhaahdaa naf waliba ha ka fikirto berri waxay u diyaargaroobayso iyo camal u diyaarsanayso wattaqu llah waa la akiday mar kalea la yidhi ilaahay ka baqa ina allaha khabiirun bima tacmaluun waxa allaale waxaad samaynaysaan haddaa meel madow gashan oo dulmi iyo dhegar maleegtaan oo ummad malagtaan oo sharaftooda iyo naftooda iyo maalkooda u maleegtaan dhagar ilaahay baa idin arkaya haddaad keligaa meel cidla a tagto albaabada iyo daahiyada rogato qudcurkuna daahiisa kugu damsiiyo oon cidina ku arkaynin waxaad samaynaysa yaa og allah tabaaraka wa tacaala baa ku og walaa takuunuu kaladiina nasu llaha faansaahum anfusahum kuwaana ha la mid noqonina ilaahay cibaadadiisii iyo xuquuqdiisi iyo waajibkii ku lahaabay dayaceno way iskaga tageen iyagana ilaahay wuxuu hilmaamsiiyey oo uu weydaariyey wax allaale wixii nafahooda maslaxad u ahaa oo dhan ulaa'ika hum alfaasiquun daacadday debadda ka noqdeen daacadda ilaahay aayaddaasi iminka aynu akhrinay waxay asal u tahay muxaasabatu alcabdi nafsa qof kasta inuu naftiisa xisaabiyo yaa ikhwaanii maa baalu rijaal dad muxuu yahay markaasi xaalkoodu dad kalunbay xisaabinayaan ninku nin kalunbuu isaabinaya rag kalunbuu isaabinaya rag kaluu miisaanka saaraya kani muxuu ku sugan yahay kada kani muxuu ku sugan yahay kada tani maxay ku sugan tahay kada tani maxay tahay waxa tan kale maxay tahay waxa yaa kuu dirtay yaa kugu yidhi adiga horta addoommadan tatabuc ilaahay ma wuxuu ku yidhi waxaan ku abuurtay haddaad hebel raad guri weydo oo aad markaa min alqarni ila alqadam tin iyo cidhibinta u dhaxaysa aad faallayn weydo ood camalkiisa dharirin weydo aad dhudhumin weydo waan ku ciqaabaya waan ku xisaabinaya miyuu ku yidhi ilaahay laakiin adiga naftaadi meeday aw xisaabiyow addoommada miisaan qaldan baad u sidataa oo mid walba kelfad naaqisa baad saaraysaa oo weliba hadmi iyo dulmi ka buuxda adiga yaa ku xisaabin allaahu allah tabaaraka wa tacaala ayaa ku xisaabin doona adiga maanta naftaada xisaabi xaasib nafsak qabla an tuxaasab wasin camalaka qabla an tuusan naftaada xisaabi intaan adiga lagu xisaabin maxaa addoommada eebahooda kuu diray adigu eebtaada raaco jir camalkaaga miisaan adiga yaa camalkooda kuu diray naseexada qalbiga ka soo fulaysa haddaad siiso iskaga dhaqaaq qul famshi naseexada u sheeg iska tag adiga ma wax kale lagu diray naftaada xisaabi camalkaaga miisaan intaan kafada lagu saari waxaa habboon qofku inuu naftiisa baadho intaad qof kale basaasayso maada qaal ra'aytum fulan nacam ايش يفعل hebel waad aragteen ha muxuu samaynay maanta muxuu lahaa galabta muxuu lahaa saaka muxuu lahaa yaa allah ilaahuna xifdi allahuna ilaali yaa rabbi adigu taada baadhbaadh nafyey maxaad galabsatay maxaad samaysay fain ra zalalan fain ra'aa zalalan tadaarakahu biliqlaa canhu hadduu arko dhacdhac iyo qalqallooc taadaa tuura leh toostoosin u baahan waa inuu ka fuqo qallooca ku jira watawba annasuux si dhabana u toobad keeno si dhabana u keeno wain ra'aa nafsa muqasiran fii amrin min awaamir illaah hadduu arka naftiisoo gabood fashay oo uu ka gabood falay amar amarada ilaahay awaamirta ilaahay ka mida badala juhda wastacaana birabbi fii takmiiri waitqaani waa inuu dadaalkiisa oo dhan ku dhameeya rabbina uu kaalmayso siduu amarka ilaahay u fulin lahaa oo u kamili lahaa oo u sugi lahaa oo weliba waxaad isu qiyaastaa ilaahay intee gallad iyo nicmadu ku siiyey rabbi subxaanahu wa tacaala intaad ilaahay nicmad iyo gallad ka haysaa waxaad ku dhererisaa taqsiirka xuquuqdii iyo cibaadadii iyo daacadii ilaahay aad ku samaysay adigu aad ka gaabisay faina dalika yuujibu lahu lxayaau bilaa maxal hadduu qofku nicmada ilaahay uu siiyey u eego waajibkii lagu lahaana uu arkay inuu dayacayo taasi waxay khajal iyo xishood shaki ma leh inuu qofkaasi ilaahay ka xishoon doono walaalahayow bal waxaad ii sheegtaan ciqaabka iyo guuldarrada ka weyn cuquubada qofka naftiisa lumiyey ee dayacay ee iloobay wixii danta u ahaa ee ka tegay wixii danta u lahaa ee cudurkeeda iyo dawadeeda aan kala saaraynin asbaabaha ay ku liibaanto ee falaaxa iyo guusha ugu jirto iyo kuwa guuldarrada iyo shaqaawada aan kala saaraynin iyo xayaatada iyo nolosha naciimka ee daa'imka ee muqiimka ah aan garanaynin aan ku xisaabtamaynin alxirmaanu lkul xirmaan wallaahi waa la qadiyey oo waxaa la hungeeyey oo si dhaba u hungoobay addoonka amarkaasi hilmaamsan inuu arrintaa hilmaamo waxa weeyaan yushaabihu qowma nasu llah wuxuu shabahay qoom ilaahay iskaga jeestay waajibaadkii iyo xuquuqdii wakafaruu can dikri waalqiyaamu bixaqi dikriga ilaahay ka tegey ee xuquuqdii ilaahay inay u qumaan iska dayacay ee soo qaabilay xuduudu anfusihim wa shahawaatiha naftu waxay dheef jeceshay iyo waxay shahwo rabto oo karihaata fa adaacuu waxay dayaceen xifdiga nafta ee xaqiiqigaa nafta in la ilaaliyo waxay ku iibiyeen biamanin baksin qiimo yaroo liita baycu maqbuun yacni midka beyciisa ku khasaaree lagu dhacay sida loo dhaca oo kale arrintaasi waxay daahiri doontaa fadaayix iyo wa- iyo markaasi waqaayix iyo markaasi waxyaabo shanaa'ic oo fara badan cinda almowt dhimashadu markay timaado yatajalaa dalik kullu yowma taqaabun maalinta la isdhexal wareejin doono jannada iyo naarta yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalin aanay waxbaba taraynin xoolaha aynu dhaqayna iyo maal iyo ubadka aynu jecelay ilaa qiyaamaha kii yimi isagoo qalbigiisu nabad qabo muxuu ka nabadgalay biqalbin saliim muxuu ka nabadgalay shirki iyo shaki iyo nifaaq iyo cadaawad iyo xiqdi iyo xaasidnimo iyo xumaan hoose iyo buqdi ummadda islaamka u hayo ayuu ka nabadgalay waa ka badbaadi walaalahayow maanta waxaynu ahaanay ama asbaxnaa bacda salafina saalix salafka aynu ku dhaadanno ee markaynu tookaynaynu afka ka sheegayno sarsaradeenna wax ka sarsaro badan aanay jirin salafkeenna saalixa ahaa ee suubanaa iyaga dabadood xaalkeennu muxuu noqday kamaa taruuna fii xaalatin yurtha lahaa sidaynu u jeedno waa xaalad loo baroordiiqo min atahaaluki cala adduunya wa ihmaali alaakhira adduunyaa laysku halaagay oo laga daba dhacay aakhirana waa la halleeyey oo waa la dayacay dalika annahum carafuu ana alaakhira laa tantahi aakhiro haba yaraatee ma dhammaanayso xayaatuhaa ma dhammaanayso waana addunya tantahi laakiin adduunyadu waxa weeyaan fii ayaam tamuru mahra saxaab daruuri xagaa oo ku dul marayso markaba ku dhaafayso kale adduunyadu kugu noqon saaxibul ib mia sana qofka jira iminka weydi kam ceshto intaan noolay shalay baan baraar ahaa buu ka odhanaya boqol jirku muxuu ka odhanaya shalay tadan dhow markaanu aniyo hebel halkaa fadhiisan jirnay waa boqol jir adduunyadana koob baad ka dhadhamisay isma laha boqolkii sannadood la yaraa kama akhbara tacaala can mataacihaa anahu qaliil adduunyaya layskuma hadlayn karo sahaydeedu waa wax gaaban ilaahay waxa uu leeyahy acuudu billahi samiic alcaliim min ashaydaani arajiim قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى waxaad u sheegtaa nebi maxamedow waa waxii khaasa oo irsaalkiisu dadka la doonaya si khaas in loo gaadhsiiyo adduunyada mataaceedu intifaaca iyo raaxadeedu iyo sahaydeedu waa wax yar laakiin aakhiro miyaa khayru liman itaqaa aakhiro ayaa qofka taqwada laga helay ayaa khayr u ah iyadaana u khayr badan bal tu'hiruuna alxayaata adduunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa adduunyaa doorateen iyo noloshan adduunyada gaaban baa doorateen khayr aakhirana khayr iyo markaasi baaqinimo badan waxaa markaasi lagu sifaynayaa adduunyada darajadeeda madaxnimadeeda jaaheeda xoolaheeda ubadkeeda dhaldhalaalkeeda fa huwa qaliilu binisbati lilaakhira aakhiro u barbar dhig wax allaale waxay noqonaysaa ma jirto aakhiro marka loo eego nebigaas suureeyey calayhi salaatu wasalaam lamawdicu sawdin fi ljanna khayru min addunya wamaa fiiha jeedalka faraska lagu kaxeeyo mujaahidku waa hal mitir boqcadda sidaa loo dhigo dhulka ee jannada dhexdeeda ah jeedalkaa mitirka ah intuu leegiyey adduunyadoo dhan dunya man adduunyada awal iyo aakhirkeeda adduunyadii awaluhaa ilaa aakhirihaa laga soo gaadho inta jeedalkaa leeg ee jannada dhexdeeda abaa ka khayr badan iyada maadhkeeda iyo maalkeeda iyo dahabkeeda iyo doolarkeeda iyo daaraheeda iyo dumarkeeda iyo ubadkeedao dhan isku wada dar intaasoo keliyaa ka khayr badan maxaad ku iibsanaysaa maanta maxaad ku iibsanaysaa iyadoo ajuuraa baad siisanaysaa miya markaasaad isla marqaansantoo isleedahay kasbi baad haysaa aakhira ajuuro yar baa lagu iibiyaa maanta oo aada iyo aada u liidata ajuurada adiga iyo duksigu waa nasiibku wada leedihiin hoobaanta iyo timirta iyo casuumadda marka kudaafada la dhigo duksiguna wuu quutaa adiguna qaybtii horaad quudatay isku mid baa tihin adiga duksigu kuma kala duwanid laakiin aakhira waa tuma salafna saalix fawasafuu xayaata alabad nasba caynayhim fawadacuu xayaata alabad nasba caynayhim noloshan dhabta ee daa'imkaaba iyagu halkaa indhaha dusheeda saareen dabeedna dadaalkeeda ayay u galeen xagga camalka sidee markaa uu amray ilaahay subxaana wa tacaala in loogu dadaalo haddaad salafka taraajimtooda iyo siiradooda akhrido falaa takaadu taraahum laylahum wanahaarahum ilaa wahum bicamali min alacmaal yacmaluuna dalika min acmaali alaakhira habeen iyo maalin iyo laxdad kasta waxaad ka helaysaa iyagoo ka shaqaynayay shaqo ka mida acmaasha ee loo sameeya acmaasha aakhiro walaqad kaanuu fii kulli nafas min anfaasihim يرون أن النفس الأخير أنه النفس الأخير waxay waxay ahaayeen yani neefta waa daqaa'iqa militaristaa weeyaan ee innaga nolosheenna tirinaysa neefsashada markaa ay neefsanayaan mid kastoy neefsadaan qofku markuu hoh yidhaahdo iyo markuu heh yidhaahdo dib u celiyo waa la tirinayaa ta u dambaysa ee uu hoh leeyey wuxuu leeyay waa ta nafti soo raacaysa tani waa laxdadii u dambaysay naqaskii u dambeeyey nafti soo raacaysay alladii tantahii bihi ajalhum waxay moodayeen neeftaa imika ka soo baxaysaa inay tahay tii ashashooda ugu dambaysay falow qiila lahum inakum bacda saaca tantahi xayaatukum ma zaaduu calaa maa hum calayhi min alikhaari min albaaqiyaati saalixaat haddii lagu idhaahdo salafkii saalixa ahaa saacad waaxida dabadeed noloshiinna way go-aysaa adigu inba kaad odhan lahayd saacad baa ii hadhay masaajidkaa ku cararaya iyaga haddii la idhaha waa saacaddii idinku dambaysay baa imika socotaa camalkii ay haruuhayeen wax allaale waxay ku siyaadiyaan baaqiyaadkii saalixaadka ahaa acmaashii suubanayd ee baaqiga u ahayd ee raandhiiska u ahayd wax ay kordhiyaanba may garteen dee wax walba way dhameeyeen wax walba taabkay ku hayaan wax walba way samaynayaan waxay kordhiyaanba may garanayn lakiin haddii adiga imika lagu qabto oo lagu sii daa lagu ha saaca waaxida xaggaad u carar lahayd adduunyada maad habaaban lahayd reerkaad la soo dardaarmi lahayd may waxaad odhan lahayd sujuud baan u dhacaya saacaddaa sujuud baan ku jiraya baad odhan lahayd iyagu waxbay kordhiyaanba may garteen